maamulka degmada jowhar oo kaashanaya ciidamada booliiska hirshabeelle ayaa maalmahaniba howlgallo wada furis ah waxa ay ka wadeen wadooyinka suuqa weyn ee magaalada tani jowhar taasi oo mashquul badan uu ka jiro xiliyada roobaadka ahi cusmaan xuseen cumar gudoomiyaha xaafadda antiwadaag ayaa cod dheer ku sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo lagu arko iyada oo wadooyinka muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga mashquulinaysa sidoo kale gudoomiyaha waxa uu ugu baaqay guud ahaan darawalada wadayaasha gawaarida loo yaqaano muutabajaajka in aan loo ogolaan doonin in ay dhex dhigtaan gawaarida xiliyada roobaadka ah wadooyinka dhexdooda jidkaasoo ha furnaado mootooyinka sidoo kale waxaan u baaqayaa maa haddii uu dhulka qoyo badanaa dadku waa soo curjiyaan laynaan u samaynay mooto walbaa oo mooto bajaaja laynka ay leedahay ha gasho laynkaas uu layn ka baxsan haddii loogu yimaado iyadana dembigeeda idaa qaadanayso waxaan rabnaa marka magaalada waa wada leenahay shaqadaad soo baxaysiin meesha aad soo aadeen waa magaaladii magaalada marka adi haddaad jaam ka dhigto cariir ka dhigto waxaa suuragala qofkaad u shaqayn leeday inaad u shaqayn weyso adiga mid kale hadduu kaa xirto in macnaha ma isdilaysiin laakiin inaan wada ilaashana nidaamkeenna shaqadeenna qof walba mootoda si cuyo u baxo asoo mootihiis uu caafimaad qabto macaamiishiisa u qaado ayaan jecelnahay dadka gaarida gacanada la wareegayo sida mooska iyo rootiga ee dhigta meeshaan la yirahdo suuqa diirta agteeda ha ilaaliyaan ayagana nidaamka wax badan ugu dignay sarifliyaalka sidoo kale adi wadooyinka anagaas kale magaaladan anagaas kale aan quruxsanno qofkii aan quruxsano laga waayo waxaan u malaynaa waa qof dan kale leh oo na fahmi waayey in magaaladu aan wada leenahay in magaaladu wax ka leeyahay in magaaladu usoo shaqo taga qof fahmi waayo waayo marka in wax lagu fahamsiiyo waxaa ka fiican inaad adi isfahamsiiso waxaan rabaa marka intaas inaan kusoo koobo amarkaasu waa qaadasho hala socodsiiyo waa wax naga wada dhexeeyo waa wax noo wada dana waxaan bal rabaa arrintaas waa bilaabanaysaa qof walbow meesha kaaga aadan ka shaqeey dhallinyarada xaafadaha waxaan u sheegayaa dhallinyaro magaalada idinka iskaleh oo xaafadihii idinkaa iskaleh waxyaabaha dhaqan xumada ee soo kordhay soo gudbiya haddaadan adig ku jirin ha ku dermin hadda ka hor haddaadan ku jirin ha ku dermin haddaad ku jirtana ka bax waa mustaqbalkaada ha dhumaayo mustaqbalkaa waalidkaa ku habaarayo waalidkaa maalin walba inuu saldhigkaa soo deeyo ama macnaha oo wiilkaada waxaas soo haleyla yihahdo ee yac uu ku yihahdo waa dhibaato waaye waalidow ubadkaada ka warhaay hadhow dhibaato macnaha waxuu dembi asi galay inaad adig u dhaarato tira wiilkayga saan u ahay anigu waxaan kuma jirin ha u dhaaranin ha ku adduunye aakhir beelin qofka banaanka haduuba yimaado dembiga uu la yimaado qaangaarka asaa iskale laakiin adiga ha u dhihin wallaahi cunugeyga asaanahay nafka aad leedahay adiga ama cimaamadda aad wadato aa laga yaaba adoo garabka saaranayo in qof indhahay ka gasho oo gadaashaada maraaya marka ha u dhihin cimaamadayda aniba garabkii saareed say kugu dhacdaa dhihine wax walba waa suuragala cunugaada ha u dhaaranin laakiin marka hore ka warhaay marka hore ka warhaay la xisaabtan ka warhaay waxbarashada kula dadaal iskoolaadkii waa lacag la-aan iskoolaad lacag la-aan dowladda furtay geey dugsiyadii waa joan gey walaalow ilaah arsaq bixiyo ha kala baqiilina gey laakiin in maalin walba cunugaada sanya lagu inkaaro lagu dhibaateeyo waa macnaha mustaqbal xumo waaye intaasna waa kusoo kooba haddii aa la yidhaahdo aan ka warhayno ubadkeenna deegaankeenna magaaladeenna aan quruxsanno aan quruxsanno ayaan qabaa intaan lagu imaanin adiga isgeey isla xisaabtan adi intaan lagu xisaabin is xisaabi maa markii ugu horreysay oo amaro laga soo saaro mashquulinta wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga ee suuqa weyn ee xaafadda antowdaag